halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idiinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana horay u sii soconaya waxbarideennii hadallada ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawi horay idiinku sii wadaynaa horudhaca warqaddan reer galatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul boolos dhiiranaanta xubnihii masiixiyiinta ahaa ee deegaankaas waxna ay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer galatiya
maryamo bikraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahay iyadoo rag mogbay malaa'ig salaamto markaasay urowdo mucjisay ahay arkuu yuusuf arkuu kamadluumayo markaasay caddeeyeen mucjisay ahay digdii masiixa maqaawiir arkeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahay boqorkii maqlay baa urugoodayo micnuhu la yaabo mucjisay ahay goradii loo arku mugdigii dhasho misbax baa lamoodu mucjisay ahay maqaawiirtii markay mudnantii arkeen meel kalay mareen oo mucjisay ahay aribay riciba malaa'igu sheegto markaasay siiyeen markiina ugu dambaysay waxa ay inoo joogtay in wakhtigan xaadirka dadku ay si weyn xoogga u saarayaan waxyiyada ku qoran kitaabka waxaana ugu horeeya kuwa dadka baraya waxyiyada maxadyada kitaabka quduuska ah taabacsan iyo weliba kuliyadaha kuwaasoo adkaynaya in wax lagu ogaado dhammaadka sabaanka iyo waxa la arki doono waana ay taasu keenaysaa in dadku ay ka fursan waayaan inay xoogga saaraan waxyiyada dabcan waxa ay si weyn u baaraan taariikhda iyagoo eegaya raggii waaweynaa ee ka dambeeyey rasuullada sida wadaadkii agostiin ahaa iyo wixii uu yidhi agostiin waxa uu ka mid ahaa wadaadadii reer roma waxa ay markaa isku dayayaan in ay dhismaha boqortooyada halkaa ka bilaabaan iyaga oo leh kiniisadda ayaa keenaysa boqortooyada waxaana markaa abuurmaya mabda ahaan aragti ku salaysan dhammaadka sabaanka taasina waa aragti khaldan in la qaato waxaan garanayaa in wadaadadii ka dambeeyey rasuullada ay xagga garashada waxyiyada kaga hooseeyeen kuwa maanta nool waayo dadka maanta nool waxa ay ka faa'iidaysteen baaritaannadii dadkii hore ay ku sameeyeen waxyiyadii taasoo haatan heer wax ku oola laga gaaray shakhsiyadda ciise masiix ayaa waxay ahayd maaddo aad u weyn wakhtigii agostiin beryihii dambena waxaa xoogga la saari jiray nabaadiinada maadaama bawlos uu si kooban uga hadlayo xaalka ku saabsan waxyiga markaan eegno warqaddan reer galaatiya ayaa ah wax la fahmi karo maadaama uu adkaynayo injiilka iyo weliba nolosha masiixinimada waa muhiim inaan markaamaanka ku hayno waxa ay kitaab waliba ee ka mida baibalka uu adkaynayo iyo waxaa taagan wakhtiyada waraaqaha la qoray ama kutubta haddii aan taa garan weyno ama ayan dhicin waxaa imanaya in si xun loo turjinto iyo weliba fahamdarro keenaysa in si aan habboonayn loo soo xigto wadaadada marka ay joogto waxyiga ha yeeshee awoodda waxyiga markaan ka hadlayno axdiga cusub waxa ay ka imanaysaa rasuul bawlos rasuul butros rasuul yacquub iyo qorayaashii injiilada sida matayos marcos lucos iyo weliba yuxanaa waxaa markaa loo baahan yahay in maanka lagu hayo wixii ay qoreen inay noqdeen wax la arkay waa rasuulladii ha yeeshee waxa uu rasuul bawlos ku leeyahay reer galaatiya markaan eegno aayaddii shanaad ee isla cutubka shanaad waayo innagu xagga ruuxa waxaynu rumaysad ku sugnaa rajada xaqnimada waxaan markaa u malaynayaa asbaabta bawlos taa halkan inoogu sheegayo inay tahay in rumaystayaashu aanay helaynin kaamilnimo markii ay dunida joogaan waxaanan u malaynayaa in kaamil darrada ugu weyn ee wakhtigeenna jirta ay imanayso markii qofka ay la noqoto inuu kaamil yahay isagu haddaba dadka ay la tahay inay quduusan yihiin waa kuwa aan quduus ahayn ha yeeshee garan maayaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadda lixaad baalka saddex boqol soddon iyo shan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan maxaa yeelay xagga ciise masiix gudniinta iyo buuriqabnimadu midna wax ma tarto laakiinse waxaa waxtaro rumaysadka ku shaqeeya jacayl haddaba ma lahan sharci soo saaraya nolol masiixinimo ha yeeshee qaacidada aad raacaysaa waxa weeye rumaysad ku shaqaynaya jacayl marka aynu horay u sii wadno warqaddan reer galaatiya ayaa bawlos waxa uu ina siinayaa hannaan aynu raacno laakiin waa inaynu maanka ku hayno in uu foormalahaas ama qaacidadaas ay tahay rumaysad ku shaqaynaya jacayl sidaas ayaa keenaysa in lagu noolaado nolol masiixinimo oo miro dhalisa waana hanaanka loogu noolaanayo nolol masiixinimo rumaysadku waxa uu ku shaqeeyaa jacayl jacaylkuna waa midhaha ruuxa quduuska ah sida aad ogtihiinba haddaan markaa horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan axdiga cusub ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer galaatiyo cutubka shanaad aayadaha ama aan idhaahdee aayadda toddobaad baalka saddex boqol soddon iyo shan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan si wanaagsan baad u ordayseen ee yaa idinka hor joogsaday inaydaan runta addeecin bawlos wuu guubaabinayaa reer galaatiya oo waxa uu u canaananayaa si qabow oo doqonimo garata ah wax walibana si habboon ayaa ay ugu shaqaynayeen ilaa yuhuuddii ay u timid oo qastay marka bawlos leeyahay runta ayaa uu ula jeedaa injiilka dabcan iyo weliba qofnimada ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu haatanna eegaynaa aayadda siddeedaad ee isla cutubkan shanaad ee warqaddii reer galaatiya waxaana uu leeyahay rasuulku taladanu kama iman kan idiin yeeraya waa taladii yuhuuddu ay u soo jeedisay reer galaatiye e haddaba talada loo sheegay ee ah inay raacaan sharciyo intii ay masiixa badbaadadiisa ku kalsoonaan lahaayeen ayaan ka imanin masiixa laakiin meel kale ayaay ka timid haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa iminkana isla aayadda sagaalaad ee cutubka shanaad oo leh in yar oo khamiir ah cajiinka oo dhan bay khamiirisaa qorniinka ha ahaado axdigii hore ama axdiga cusube ayaa khamiirka waxaa hadiyo goorba loo isticmaalaa inuu u taagan yahay sharka injiilka sida mataayo su qoray cutubka saddexiyo tobnaad aayadda saddex-iyo soddonaad ayaa laynoogu sheegay haweenay saddex qiyaasood oo bur ah ku dartay in yar oo khamiir ah marka ay sidan tahay khamiirku ka hadli maayo injiilka laga yaabo markaa in uu yahay wax la sannifay ha yeeshee aanu ahayn injiilkii ciise masiix oo waa mid dadku ay samaysteen oo la barxay bilxaqiiqa bawlos waxa uu leeyahay waxaasu maahan injiil marnaba sayid ciise masiix ayaa waxa uu khamiirka kaga digay xertiisii oo waxa uu ku yidhi iska eega khamiirka farisiinta waxaan markaa u malaynayaa inaan u baahan nahay in maanta laynoo digo oo laynooga digo waxyaabaha runta loo ekaysiinayo ee lagu soo darayo injiilka waxaana ka mid a hannaan dadku ay samaysteen oo aan shaqo ku lahayn injiilka haddaba wararkaas runta loo ekaysiinayo ayaa leh markii masiixu inoogu dhintay iskutallaabta aniga iyo adigaba wakhti laga joogo laba kun oo sano ka hor ma aynan helin ama laynama siinin badbaado dhammaystiran oo waxaynu u baahannahay in layna baabtiiso oo baadi goobno ama ka raadinno ruuxa quduuskaha shay kale oo aynu ku xirnaanayno markaa saaxiib anigu waan badbaaday oo ma jirto xeer kale oo la iiga baahan yahay inaan u maro badbaadada ciise masiix ha yeeshee waxaa laga yaabaa markii aan badbaaday in lay baabtiisay ha yeeshee makhurisku ma ahan wax badbaadadayda kabaya waa ciise masiix kan keenay badbaadadeenna sayid ciise masiix waxa uu leeyahay haweenaydu waxa ay qaadaysaa khamiirka waxaana ay ku qasaysaa saddex qiyaasood oo bur ah taasina waa calaamadda ay lahaanayaan kuwa doonaya inay injiilka barxaan marka dhanka kale laga eego khamiirka waxaa lagu qariyey injiilka waxaana taasu ay kaga dhigaysaa dadka wax la jeclaysto oo aad ugu macaan qofka caadiga ah waxaana aan ku soo koray anigu magaalada muqdisho oo buursaliidka aad iyo aad baan u jeclaa waxaa markaa buursaliidka ku badnaa khamiirka dhadhankiisuna aad buu u macaanaa waxaa haddaba jira khamiir lagu daray hadalladii ilaah maanta si dadku ay u jeclaystaan qofka caadiga ahna waxa uu aad iyo aad u jecel yahay waxyaabaha la khamiiriyey sida muufada iyo canjeerada ama bursaliidka habadse yeeshee waxaa laynooga digayaa inaynan sidaa yeelin haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadda tobnaad oo leh xagga rabbiga waan idin hubaa inaynaan wax kale ka fikirayn laakiin kii idin dhibaa xukunkiisuu qaadan doonaa mid kastuu yahayba bawlos waxa uu rumaysan yahay in reer galaatiya ay ugu dambaynta diidi doonaan waxbaridda ay ka helayaan yuhuudda oo waxa uu leeyahay waan idinku kalsoonahay oo markii aad cagihiinna ku istaagtaan oo madaxiinnuna daruuraha gaaro inaad ku soo noqonaysaan injiilka laydinku wacdiyey oo aad arki doontaan waxbariddan yuhuuddu inay tahay mid laydinku qasayo isla sida khamiirka loogu qaso saddex qiyaasadood oo bur ah haddaan markaa horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadda koob iyo tobnaad baalka saddex boqol soddon iyo shan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan laakiin walaalayaalow haddii aan anigu weli gudniinta wax ku wacdiyo maxaa weli la ii silciyaa haddaba xanuun u qaadashada iskutallaabtu waa dhammaatay aayaddan waa mid muhiima inaad maanka ku haysataan bawlos waxa uu leeyahay haddii aan gudniinka ku wacdiyo dadka maxaa weli la ii silcinayaa haddaba in wax lagu daro injiilka ayaa waxa ay keenaysaa in la aqbalo injiilka oo keliya uma cuntamo qofka caadiga ah welibana wacdiska injiilka ayaa waxa uu keenayaa in wadaadada lagu dhibo bawlos waxa uu haatan leeyahay haddii aan wax kale ku darayo injiilka maxaa la ii silcinayaa waxa uu markaa taasi raacinayaa oo uu leeyahay haddaba xanuun u qaadashada iskutallaabta waa dhammaatay sida daacadda ah iskutallaabta masiixa waxa ay waxyeello ku tahay mid waliba oo qab weyn waxa ay waxyeello ku tahay damiirkiisa waayo waxa ay la tahay inuu shaqadiisa isugu markhaati kici karo waxa kaloo waxyeello ay u tahay dhaqankiisa iyo weliba hidihiisa waayo runta injiilka waxaa loo muujiyey ilmo yar waxaa markaa taa loola jeedaa waxaa runta injiilka loo muujiyey dadka qalbigoodu uu hooseeyo oo weliba aan qabka weyneyn waxa ay weliba waxyeello ku tahay dadka heerkiisa waayo ilaa waxa uu doortay masaakiinta iyo kuwa hooseeya waxay kaloo waxyeello ku tahay iskutallaabta masiixa ujeeddooyinka dadka waayo waxaa injiilku dalbanayaa in si aan sharuud lahayn masiixa la isugu dhiibo waxaa kaloo markaa iskutallaabta masiixa ay waxyeello ku tahay qof kasta oo qab weyn waayo waxa ay muujinaysaa sida dadku ay u dembi badan yihiin waxaa kaloo ay waxyeello ku tahay shakhsiyaddiisa waayo waxaa injiilka uu u sheegayaa qofka inuu mar kale dhasho sidaad ogtihiinba ciise masiix waxa uu waxyeello u geystay ninkii dhallinyarada ahaa ee la oran jiray nikodemas shakhsiyaddiisa markaasoo uu lahaa waa inaad mar kale dhalataa waxaa kaloo dhibaato ay ka imanaysaa markii wadaadadu ay ku wacdiyaan jameecada wax ku saabsan dhalashada labaad ee ruuxa waxaanaad markaa maqlaysaa inay jiraan kuwo hoos ka guryama kuwaasoo ay la tahay inaanay u baahnayn inay mar kale dhashaan dooni maayaan dhalashada labaad waayo waxa ay la tahay inay xaq yihiin oo weliba waxa ay u qaadanayaan aflagaadu haddii lagu yidhaahdo nolol masiixinimo laydinkuma arko waxaase aan garanayaa haddaba wacdiye xigmad lahaa oo waxa uu odhan jiray dhallinyaradu ma ahan kuwo injiilka hoosaysiiya oo bedela waayo haddii kale waxay waxyeello ku noqonaysaa isku tallaabta masiixa isagoo taa markaa ula jeeday inuu ku dhiirigeliyo dadka dhallinyarada ah si ayan u quursan hadalka ilaah haddaba way wanaagsan tahay in dhallinta la hoga tusaaleeyo si ay u gartaan inaanay waxyeello ku noqon isku tallaabta masiixa haddii markaa aad doonayso in aad rumaysadkaaga wax ku darto adiga oo sharci ama xeerbeegti isticmaalaya haddana sheeganaya masiixinimo ayaa taas waxyeello ku noqonaysaa isku tallaabta masiixa mararka qaarkood waxaynu waxyeello u geysanaa habka wacdiska rabbigu haynoo cafiyo dembiyada qaar ee kuwa oo kale ah waxaad arkaysaa kuwo badan oo jaa'ifo loo geysanayo iyaga iyo weliba qoysaskooda oo waxaad mararka qaarkood arkaysaa iyaga oo wehelnimada ama jameecada laga eriyayo kuwa caynkaas oo kalea waa in loo sheegaa inaanay dadka aad u jaa'ifayn waxa keliya ee dadka faraha looga qaadi karo waxa weeye injiilka ciise masiix mase ahan in aniga iyo adiga ay mucaaradid inaga hor timaado haddaan horay idiinku sii wadno xigashada warqaddan reer galaatiya ayaannu iminkana eegaynaa cutubka shanaad aayadda labayo tobanaad baalka saddex boqol shan iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waxaan jeclaan lahaa in kuwa idin wereeriyaa ay isgooyaan haddaba bawlos waxa uu leeyahay waxaan jeclaan lahaa in laydinkala dhaqaajiyo idinka iyo yuhuudda kale ee sharciga idinku khasbaya haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda saddex iyo tobanaad oo waxaa qoran sida tan waayo walaalahayow waayo walaalayaalow waxaa la idinku yeeray xorriyad laakiin xorriyaddiinna jidhka marmarsiiyo ha uga dhigina laakiin midkiinba midka kale kalgacayl ha ugu adeego haddaba waxaa jira saddex hannaan oo loo maro in lagu noolaado nolol masiixinimo laba ka mid ahina ma shaqayso mid ka mid ah labadaasina waa iskudayga la isku dayayo in lagu noolaado sharciga maadadaasoo bawlos ka hadlayo tan kale waa nolosha isku hallaynta ku timaada taasoo bawlos uu uga hadlay warqaddiisii reer rooma cutubka lixaad kadib markii laynagu badbaadiyey nimcada ayaa su-aashu waxay noqonaysaa miyaannu dembi ku sii jiraynaa bawlos waxauu leeyahay yaanay noqon ma ahan in adiga oo masiixi ah haddana aad dembi ku noolaato waxaa markaa laga yaabaa in aad dembi gasho haddana waad ka baxaysaa sida wiilkii wixii sii khasaariyey laynoogu sheegay waa masaalkii ciise masiix inoogu sheegay injiilka sida luukos u qoray qofka masiixiga ah marnaba dembi kuma sii noolaanayo si kastoo ay tahayba waxaan garanaynaa in wiilkii wixii sii khasaariyey uu ka mid ahaa masaal ciise masiix wariyey welibana waxaan arkaynaa inaanu qabow ka helin xerada doofaarka wuxuu go'aan ku gaaray in uu ka tago xeradan doofaarka haddaba ku noolaanshaha nolosha masiixinimada maahan mid sharci ku qotonta amase dembi lagu noolaanayo iyada oo la leeyahay sayidka ayaa dembiyadeenna noo cafinaya hannaanka saddexaad ee nolosha masiixinimadana waa tan lalahanayo nolol xorriyad leh oo wixii cutubkan ka dambeeya waxa uu bawlos inagala hadlayaa nidaamka ah inaan ku noolaanno nolol xorriyad leh nolosha sharciga ku salaysanna ma ahan oo keliya tan tobanka amaradood laakiin waxaa kaloo jira shuruuc kale oo ay ku dhaqmaan rumaystayaasha maanta waxa markaa ay leeyihiin waxaas iyo waxaas waad samayn karaysaa waxaas iyo waxaasna waa kaa reeban yihiin qof baa markaa waxa uu kugu odhanayaa war gabadhaas beri hore way madoobeed haatanna waxay isticmaalaysaa waxyaabaha jirka lagu caddeeyo markaas sharci maahan in jirkeeda madoobaa ay beddesho markaana waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo war sharci ma ahan in jidhkeedii madoobaa ay beddesho haddaba sharciyada noocaas oo kale ah waa mid aan ku salaysnayn runta xaajada haddii qofku masiixi yahay qof waliba ee masiixiya waxa uu leeyahay xorriyad uu ka helay masiixa ma ahan in hablaha lagu eedeeyo wax ay isku qurxinayaan ha yeeshee waa in ay si caqli ah u tashiilaan iyaguna si kharash badan ayan ugu bixinin kareemka la ysku caddeeyo ama ay marsadaan ha yeeshee sidii ay doonto ayaa ay u isticmaali kartaa waxa nafsadeeda ka farxinaya waayo sharci ma xadeeyo qofka masiixiga ah oo waxa uu qof waliba oo masiixiyo xorriyad ka helay ama ku helay ciise masiix isticmaalka kareemka iyo haddii aan la isticmaalinba ma ahan waxa muhiimka ah bawlos waxa uu leeyahay waxaad isticmaali kartaa sharci waliba welina ma helaysid nolosha masiixinimada ama inaad si masiixinimada waafaqsan ku noolaato micno ma lahan sidaa ay sharciyadu u badan yihiin waayo runtu waxa ay tahay inaadan ku noolaan karin nolol masiixinimo oo sarraysa waxaa jira markaa qolo ay la tahay in ay wax kastoo ay doonayaanba sameeyaan oo haddana ay la tahay inay ku noolaanayaan nolol masiixinimo waxyaabahaas waxa ay ka yimaadaan qolyaha asal raac ah oo ku dhaqma shuruudaha ay samaystaan markaana nolosha masiixinimada lagu heli maayo sharci ama sheegasho iyo weliba isku hallayn waxaase lagu helaa ama laga helaa xorriyad ka timaada ciise masiix haddaba bawlos oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda saddex iyo tobnaad markaasoo u lahaa laakiin xorriyaddiinna jirka marmarsiiyo ha uga dhigina haddaba su-aalba ka soo baxaysa halkaa waxaana weeye maxaa injiilka nimcada uu u samaynayaa rumaystaha waa nimcada mase ahan sharciga waxa inaga xoraynaya khaladaadka aynu samaynayno oo welibana ina hagaajinaya nimcada inoo fasixi mayso dembiga laakiin waxa ay inaga xoraysaa dembiga sidaad arkayso qofka rumaystaha ah waa in uu jecel yahay inuu ilaah raallinimadiisa doondoono mase ahan inuu sida addoommada oo kale ilaah raallinimadiisa u raadiyo laakiin inuu yahay mid ka mid a wiilashii ilaah oo uu weliba doonayo inuu aabbihii ka farxiyo wuxuu qofka masiixiga ahi doonaa inuu ka farxiyo ilaah mase aha inuu baqdin aawadeed u sameeyo sida inuu ilaah cadow ku yahay laakiin waa in uu dabiicad ahaan u sameeyo shuqulladiisa isaga oo ilaah hor keenaya oo u arkaya in ilaah yahay aabbihiis ilaah waa kan ina jecel wuxuu u adeegaa ilaah qofka masiixiga ah mana aha in uu ku sameeyo cadaadis dusha kaga yimi sida sharciga waxyaabaha laga doonayo in uu sameeyo laakiin waxa uu ku samaynayaa qaynuun gudaha ah waana in uu ku sameeyo nolosha masiixa oo gudihiisa ku jirta waxaan markaa aynu innaga masiixiyiinta ah ilaah ugu adeegnaa jacaylka aynu jecel lahay aawadii sayid ciise masiix baa waxa uu ku leeyahay xertiisa haddii aad jeceshihiin waxaad dhowri doontaan sharciyadayda sida ku qoran injiilka sida yooxanaa u qoray cutubka afariyo tobnaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana sida badan la yaabaa haddii qofi ku yidhaahdo sayidka ku dooni maayo miyaa sayidkeennu odhan lahaa haddaadan jecleen iska ilow sharciyadayda waxaan sida badan la yaabaa dadka yidhaahda ku dooni maayo sayidka miyaa sayidkeennu odhan lahaa haddaannu i doonayn haddaadan i jecleen iska ilow sharciyadayda haddaba waxyaabaha aasaaska adeecista ayaa noqonaya xiriirka jacaylka ah ee inaga dhexeeya innaga iyo sayidkeenna sharcigu waa naaqus oo ma dhamma haddii qofku raaco sharciyada waxa uu yeelanayaa wanaag aan dhammaystirayn waana kan dad badani ay maanta doonayaan haddaba wanaaggaaga naaquska ah waxa uu ku yimi sharciga waxaad markaa odhan karaysaa waxan iyo waxaas ma sameeyo ha yeeshee maxaad samaysaa adigu saaxiib xeerbeegtida iyo sharciyada oo dhan ma dhammaystirna oo waxbaa ka dhiman sababtaas aawadeedna la heli maayo wanaag dhan oo dadku ay yeelanayaan haddii ay xajiyaan sharcigu qofka gaarsiin maayo heer isa soo taraya oo wanaagsan si qofku u sameeyo waxyaalo ka farxiya ilaah isaga oo sidaa u samaynaya inuu ilaah ka farxiyo ilaahna sidan buu doonayaa markaynu u adeegayno waa in aynu ilaah ugu adeegno iyadoo markaa aanay jirin cabsi aanu ka cabsanayno haddii waxa aynu samayn weyno inuu ilaah waxaynagu dhufanayo waayo ilaah waa kalgacayl miidhan oo waxa uu doonayaa inaannu si xor ah ugu adeegno oo ugu soo dhowaanno innagoo u soo marayna ciise masiix haatanna bawlos maaddadan wuu soo gaabinayaayo hal jumlad buu isugu keenayaa dabadeetana waxa uu weynaynayaa macaaniga bal si aanu taa ku ogaanno ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda afar iyo tobanaad oo leh waayo sharciga oo dhammu hadal keliya buu ku dhammaaday waana kan waa in aad deriskaaga u jeclaataa sidaad naftaada u jeceshahay haatan sharcigii waa la soo gaabiyey oo waxaa laga dhigay wax yar taasina waa tijaabada lagu tijaabinayo kuwa ay la tahay inay sharciga ku nool yihiin waxaana sharcigu leeyahay waa inaad deriskaaga u jeclaato sidaad naftaada u jeceshahay ereyga u weyn jumladdan waa jacayl habeenkii xiga ayaannu horay idinku sii wadaynaa xigashada kitaabka haatanse aynu wada dhegaysanno qadar muusika
adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin